waa hagaag dhegaystayaal waxaan waraysi la yeelan doonaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe annagoo insha allah waraysiga tarkiiska ama diiradda aan ku saari doonno silsilad aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq taas oo maalin weliba oo jimco ah ka baxda warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kana mid ah taxanayaasha sanadkan cusub ee da ay soo kordhisay idaacadda waxaana hadda horteeda ka muuqanaya marka mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada saakow ugu horeyn walaal magacaaga iyo aragtidaada ku aadan taxanahan makaarimul akhlaaq oo isbuucii labaad ka baxay idaacadda bismillah ani magacayga waxaa layihaha abdiraxmaan sheekh abubakar haddaan aragtideeda aan ka dhiibto makaarimul akhlaaqda idaacadda beryahan barnaamijka ay maalinta jimcaha soo dayso aniga horta khaas ahaan si fiican baa waa iga anfacay waa igu anfacay waxyaaba aan hore u garanayna waa ii afteeniyey waxyaaba iga maqnaana waa waa ku siyaasadii marka waa danaynayaa dadka bulshadana waa u baahnaayaan baa isleeyahay sida aniga oo kale waa u baahna waa loo baahnaa waayahay waxaad inoo sheegtay in aad aada ugu faraxsan tahay taxanahan marka ma dhegaysatay xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha makaarimul akhlaaq ee ku baxa wararka maalinka jimcaha haddii aad dhegaysatayna maxay ku saabsaneed marka xalqadaasi
waa dhegaystaa haa jimcaha tii koowaad iyo tii labaadba waa dhegaystay marka waxay ku saabsaneed ikhlaaskay ku saabsaneed waayahay waxaad sheegtay in ku saabsaneyd ikhlaaska ikhlaaska micnihiisu muxuu yahay ikhlaas waxaa la yidhahdaa wax walbo camal aad qabanayso in ilaahay dartiisa a u qabato istusus aan kaa ahayn inayna kaa ahayn ha lagaa sheego ha lagu faalliyo saas ha lagu yidhaahdo wax walbo aad qabanayso haddaad cilmi baranaysid ilaahay darti inaad u barato haddaad adduunyadaada wax ku saabsan aad qabsanaysana ilaahay darti inaad u qabsato hadday wax aakhiradaada ku saabsan aad sheegaysa ama ku dhaqmaysana ilaahay dartiisa u qabato adiga maxaad ka aaminsan tahay makaarimul akhlaaq ama akhlaaqda wanaagsan muhiimad intee la eg ah ayayna ugu fadhisaa bulshada muslimka ah waxyaaba badan baan ka aaminsanahay waxaa ka mid ah majaaliska oo fiifiican oo culummada afeedista madaarista oo kale meesha xalaqaadka oo kale muxaadarooyinka oo kale dadka culummada naduuda qabanaya oo kale meelaha dadka wanaagsan iskugu yimaada inaad habto u badnaato waa kow waxaan kaloo dhihi lahaa haddii adiga aad tegi karin dadka xunxun inaan la soconin qof afkiis waxun ka soo baxaya qof wax kheyra aan sheegaynin qof si kale u qalafsan siyaasad kale ka sheekaynaya aan ku xiriirin la socoto saaxiib wanaagsan qofka haddii saaxiib wanaagsan la socdo asigana dabcad waa u wanaagsanaanaysaa waxaa la yidhaha bii'adu dadka way bededashaa qofka hadduu bii'adan u ku nool yahay oo bii'adaas waxaan ku wadaa deegaanka oo kale dadka hadday maalan meel ay muusuka laga dhegaysanayo oo munkarka ku shidan oo maqal iyo muuqaal laga fiirsado oo tigtok iyo bilaayo iyo qashan la fiirsanayo bii'adaasi way ku saamaynaysaa weli waa ku bedelaysaa meel xun bay kaa ridi laakiin haddaad casharka subaxi tafsiirkaada aado duhurkii cashar aa ku tixan tahay habeenka cashar aad dhegaysato barnaamijka diiniga idaacadda ka baxay aad dhegaysato meelaha majaalista kheerka ku socda aad isku xirto naftaadana dadku wanaagsan kula xiriiso waxaan dhihi lahaa in ay arrimahaasi sabab u tahay qofku inuu akhlaaqdiisa wanaagsanaato waayahay ma noo sheegi kartaa qodob ka mid ah akhlaaqda wanaagsan oo aad jeclaan lahayd in lagu soo daro silsiladan uu jeediyo sheekh maxamed garaar xafidahullah horta sheikhaaba in ilaa waqti ku bixiyey asaab soo baxsooday waa soo fiiriyey dadaal badan bugi inaan sheekha u dhaafno waa fiicnaan lahayd